extra cutubka afraad haddaba cadaawayaashii reer yuhuuda iyo reer benyamin markay maqleen inay kuwii maxaabiistii ahaan jiray macbuud u dhisayeen rabbiga ilaaha reer banu israa'iil ayay u soo dhowaadeen serubaabil iyo madaxdii qabiilooyinka oo waxay ku yidhaahdeen annana aan idinla dhisno waayo ilaahayna waan u doonnaa sidiinoo kale oo isaga allabari baan u bixin jirnay tan iyo waagii uu eeser xadoon oo boqorkii ashuur ahaa halkan na keenay laakiinse serubaabil iyo yeshuuca iyo madaxdii qabiilooyinka reer binu israa'iil intoodii kaleba waxay ku yidhaahdeen idinka waxba idinkama gelin inaad ilaahayaga guri noola dhisaan laakiinse annagaa dhammaantayo guri u dhisayna rabbiga ilaah reer binu israa'iil sidii uu boqor kuros oo ahaa boqorkii faris nagu amray markaasaa dadkii dadka deganaa waxay daaliyeen gacmihii dadkii reer yuhuuda oo wax dhisidiina way ka cabsiiyeen oo waxay u soo karaysteen talayaal si ay qasdigoodii uga xumeeyaan kuros oo ahaa boqorkii faris wakhtigiisii oo dhan iyo tan iyo xataa dowladnimadii dariyus oo ahaa boqorkii faris oo waagii ahashwerus boqortooyada qabsaday markii dowladnimadiisu bilaabatay ayay ashkato ka soo qoreen dadkii deganaa yuhuuda iyo yeruusaalem oo wakhtigii artaxshasta ayaa bishlam mitradaad taabeel iyo saaxiibadiisii kale arji u soo qoray artaxshatsa oo ahaa boqorkii faris oo warqadda farteedu waxay ahayd tan suuriya waxaana lagu micneeyey afka suuriya taliyihii raxuum ahaa iyo karraanigii shiimsay ahaa ayaa sidan warqad yeruusaalem ka geysa ugu soo qoray boqor artaxshatsa markaasaa waxaa qoray taliyihii raxuum ahaa iyo karraanigii shimsay ahaa iyo saaxiibbadoodii kale oo ahaa reer diinaye iyo reer afarsatkaye iyo reer tarfelaaye iyo reer afarsaye iyo reer erkaweyne iyo reer babilon iyo reer shuushankaye iyo reer dehaaye iyo reer ceelaam iyo quruumaha intoodii kale oo boqorkii weynaa oo gobta ahaa aasnafar u soo gudbiyey oo dejiyey magaalada samaariya iyo dalka intiisa kaloo webiga ka shigaysa iyo wixii lamida kanu waa naaqilkii warqaddii ay boqor artaxshatsa u direen dadka webiga ka sheeya oo addoommadaada ahu waxay leeyihiin boqorow balogow in yuhuuddii ka soo kacday ay yeruusaalem noogu yimaadeen oo ay dhisayaan magaaladii caasiga ahayd oo xumayd oo derbiyadii way dhammeeyeen aasaaskiina way hagaajiyeen haddaba boqorow balogow in haddii magaalada la dhiso oo derbiyadeeda la dhammeeyo ayan iyagu markaa bixin doonin gabaro canshuur amase baad ugu dambaystana boqoradday wax yeeli doontaa haddaba annagu waxaannu cunnaa cusbada hoygaaga boqorow oo naguma habboona inaannu aragno adigoo lagu ciso jebiyey oo sidaas daraaddeed ayaan kugu soo cidirnay oo ku ogeysiinay boqorow si loo baadho buuggaagii taariikhda oo awowayaasha oo sidaasaad buuggaaga taariikhda uga heli doontaa oo u ogaan doontaa in magaaladanu tahay magaalo caasiya oo ay u waxyeelo badan tahay boqorada iyo gobolladaba iyo in iyada waagii hore fallaagada laga kiciyey oo sababtaas aawadeed baa magaaladan loo dumiyey boqorow waxaannu ku ogeysiinaynaa in haddii magaaladan la dhiso oo derbiyadeeda la dhammeeyo aadan sababtaas aawadeed waxba qayb ku yeelan doonin inta webiga ka shaysa markaasaa boqorkii wuxuu warqad jawaaba u soo diray taliyihii raxuum ahaa iyo karraanigii shimsay ahaa iyo intii kaloo saaxiibbadood ahayd oo samaariya deganaa iyo dadkii kaloo webiga shadiisa deganaa oo wuxuu yidhi nabad iyo wax lamid ahu korkiina ha aadeen warqaddii aad noo soo dirteen bayaan ayaa horteeda loogu akhriyay oo anna amar baan bixiyey oo buuggii baa la baadhay oo waxaa la helay in magaaladanu waagii hore boqorrow ku kici jirtay iyo in dhexdeeda lagu caasiyoobi jiray oo lagu fallaagoobi jiray oo weliba yeruusaalem waxaa xukumi jiray boqorro xoog badan oo waxay u talin jireen inta webiga ka shishaysa oo dhan oo gabbaro iyo cashuur iyo baadna waa la siin jiray haddaba idinku waxaad amar ku bixisaan in nimankaasu shuqulka joojiyaan iyo inaan magaaladaas la dhisin ilaa aan amar bixiyo oo idinku iska jira inaydnaan xaalkaas deynin waayo bal maxaa khasaare ugu sii kordhaya in waxyeelo boqorradda gaadho oo markii boqor artaxshata warqaddiisii naqilkeedii lagu kor akhriyey rexuum iyo karraanigii shimsay ahaa iyo saaxiibbadood haddiiba waxay deg deg ugu tageen yuhuuddii yeruusaalem joogtay oo waxay ku joojiyeen qasab iyo xoog oo markaasuu joogsaday shuqulkii guriga ilaa yeruusaalem ku yaal oo wuxuu joogsaday ilaa sannaddii labaad oo dowladnimadii dariyus oo boqorkii faris ahaa